askartan oo tir ahaan gaarayay ilaa iyo shan askari ayaa kasoo baxay sufuufta ciidanka dowladda federaalk iyo maamulka la baxay puntland waxaana lagu soo dhoweeyey magaalada buuqa qable ee gobolka hiiraan ugu horeen cabdi cilmi cabdi iyo maxmuud abuukar yuusuf oo ka kala tirsanaa ciidanka dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka iyada taabacsan ee ku sugnaa hiiraan ayaa ka waramaya halkii ay ka howlgali jireen iyo waxyaabihii ay la kulmeen intii ay ka mid ahaayeen ciidanka dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud aniga magacayga markaa ku bilaaba cabdi cilmi cabdi ayaa laydhahaa waxaan ka soo baxay deegaanka waabweyn macawsleyda ka mid a macawsleydaas marka waa ka soo baxay waxaana imaaday walaayada islaamka taasoo aad laygu soo dhoweeyey marka waxaan leeyahay dadkaas qabaalaadka oo halaaga lagu wado oo maaragtay dadkan calool shaqaystayaashooda ho ay halaaga ay ku wadaan ha ka waantoobaan aniga qori sabane iyo boosh ayaa kala soo ayaa ka soo qaatay macawisleydaas oo lagula dagaalamayay islaamka marka ilaahay ayaa ku mahadsan marka dadkaas waxaan leeyahay ha soo dhowaadaan gacmo furan ayaa lagu soo dhoweyna xaqana ha fahmaan halaag yaa laydii horseedin sambaloolsho iyo ninka la yidhahdo bashaarefe iyo cali jayte wallaahi ilmahay dhaleen hatee dalka ma joogaan soomaaliya ma joogaan marka dadkaas ninka la yidhahdo waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada ilaahay usoo noqda magaceydu waa maxamuud abuukur yuusuf ka tirsanaa ciidanka militariga ah muddo ku jiray ciidanka ugu biiray xamar tababarka ku soo qaatay baladoogle markii tababarka soo qaatay lagu soo celi xamar markii hubka la siiyey ka howlgalay misegawaay misegawaay kadib dagaaladii ka dhacay haddana xamar soo galay oo ka tirsan ciidanka militariga ah gaar ahaan madaxtooyo kasii tirsan seben seben kana soo qayb qaatay dagaalo oo lala galay muslimiinta sidoo kale maxamuud maxamed cabdi iyo isaaq ibraahim isaaq geedi ayaa ka waramaya iyaguna halkii ay ka tirsanaayeen iyo jabkii uu ku gaaray dagaaladii ay la galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamuud axmed cabdi ciidamada militari gaar ahaan guutada shan iyo labaatanaad qayb toddoba iyo labaatanaad maanta dareenkayga inaan shacabnimadeyda hore ku laabto aan ku laaban meeshaas dambe saddex dagaalaha wax dagaal cows weyne iyo shabeellada dhexe shabeellada hoose saddexaas meelo kala ha taas fakataxa ahayd lama sheekeyn kara saaxiibo lagama sheekeyn kara taas tan ka xasuusto kolley dagaalka nibal xabadda ay bilaabatay nibal dhinac ugu jiri sax ninkii dhintana awdhanka ninkii dhintana waa orday soo maha kolley dadka ordaba aan ku jiri dadka ordaba aan fakataxa lahaa aan ku jiri magacayga hor isaaq ibraahim isaaq giid ciidanka ila tagay oo ilaalo garan loo yaqaano gaar ahaan guutada guma shan sano tababaraan ku jiray saddex sanan adowgaan u shaqeeyahay